الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sagaalaad ee barnaamijka xaaladda burugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
boqolaal kun oo ruux oo ka mid ah muslimiinta aygoor ayaa ku xihan xabsiyo dusha sare ka furan oo ku yaala dhulka turkistaanta bari mana jirto xitaa wax maxkamad kusheeg ah oo dadkan la soo taagay xukuumadda cilmaaniyadda shiinaha ayaana diiday dhammaan caddeymahan lagu hayo mas-uuliyiinta dowladda shiinaha oo marar dhif ah warbaahinta la hadlay waxa ay tilmaameen in xeryaha dadka lagu owdo ee ku yaala turkistaanta bari ay yihiin goobo waxbarasho dadkuna ay si iskood ah u yimaadaan laguna baro farsamooyinka gacanta ujeeddaduna waxa ay tahay in looga hortago waxay ku sheegeen argagixisada iyo xagjirnimada laba iyo tobankii bishii julaay sanadkii labada kun shan iyo tobanka dayax gacmeed ayaa sawiro ka qaaday dhul saxaro lamadegaan ah oo ku yaala galbeedka shiinaha maalinna la isma oran halkan ayaa noqon doonta jeelka ugu weyn ee ku yaala dunida laguna tacdiibiyo dadka muslimiinta ah saddex sano kadib waxa uu mar kale dayax gacmeedku qaaday sawir ka duwan kuwii hore waxaa goobtii cidlada ahayd lagu arkay isbeddel muuqda oo la xiriira xagga dhismaha waxaa dhul aad u ballaaran lagu wareejiyey sirig iyadoo laga dhisay lix iyo toban burji oo ah xarumo loogu talagalay in ciidamadu ilaalada ka qabtaan tani waa goobta ugu ballaaran dunida ee lagu hayo dad maxaabiis ah boqolaal kun oo ruux oo ka mid ah muslimiinta ay goor ayay dowladda shiina isku ku tacdiibiyaan halkan kuwaasoo isugu jira rag dumar iyo carruur intaba xabsigan ballaaran ee dusha sare ka furan ayaa warkiisu wuxuu warbaahinta u soo dusay sanadkii labada kun toddobiyo tobanka kadib markii baarayaal sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay iyagoo adeegsanaya aaladda google eath ay arkeen xabsigan weyn ay xukuumadda shiinaha ku tacdiibiso dadka muslimiinta ah sida ku cad ixdaafiyaadka goobta waxay dhacdaa meel u dhow magaalada dambaata shiinag taas oo magaalada oromtaashi ee caasimadda turkistaanta bari u jirta qiyaastii meel hal saac loogu socon karo gaari dheereeya uma ogola dowladda shiinaha in xabsigan dusha sare ka furan ee ka kooban laba iyo tobanka qaybood ay gudaha u galaan wariyaasha iyo xubnaha ka shaqeeya hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha wariye u shaqeeya warbaahinta ingiriiska ayaa isku dayay inuu aado halka uu ku yaalo xabsigan ee dhulka turkistaanta bari si uu bal wax un xog ah uga keeno halkan laakiin markii uu ka degay giidda diyaaradaha ee magaalada oromtaashi waxaa ilaala ka qabtay ilaa shan gaari oo ay la socdeen ciidamada booliiska iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka waryaha ayaa ka dhaqaaqay magaalada oromtaashi isagoo ku sii jeeda halka uu ku yaalo xabsigaasi ahaatay markii ay meel boqolaal mitir ah uu u jiro ayuu ka degay gaariga isagoo la soo baxay kaamiro uu watay si uu sawiro uga qaado derbi dheer oo wareegsan kaasoo la moodo bilowga dhismaha magaalo cusub sida uu tilmaamayo waryahan b b c-da ka tirsan durbaba waxaa amar duldhigay gaari ciidan oo ku sugnaa meel u dhow waxaana loo sheegay inay mamnuuc tahay in halkan wax sawir ah laga qaado iyadoo la faray inay goobta isaga dhaqaaqaan wariyaha iyo kaamiramanada la socday ayaa isku dayay inay xog ka raadiyaan goobtan loo diiday inay sawiro ka qaadaan laakiin aad bay ugu adkayd sababtoo ah goobta ay istaagaanba waxaa imaanayay saraakiisha ciidanka booliiska kuwaasoo si adag su'aalo u weydiinaya ciddii la hadasha wariyaha ka socday dalka ingiriiska haddaba qiyaas heerka uu la ekaan karo ummad dhan oo aanay jirin cid ka waranta oo muslimiin ah oo goobta tegi karta xataa kuwii xaqiiqda marin habaabinaya ee galbeedka loo diiday waa kan maxamuud ugaas oo arrimaha ka waran
arrintani xaqiiqatan marka koowaad waa weji ka mid ah labada weji ee ay leedahay xamlada maanbedelka dhammaystiran ah ee mujtamacan maaragtay lagu hayo oo ah in marka koowaad laga xiro mujtamacan guud ahaantii iyo afraaddiisaba il kasta oo dibadeed ama ka baxsan dowladdan shuuciga ah ee ay shakhsiga iyo mujtamacan kasoo geli karto yacni wax xogay marka labaadna lagu harqiyo brobagando lasoo diyaariyey oo sida loogu celcelinayo xaqiiqatan waqti iyo muddo dheer kadib dadkana loogu qasbayo ay marka dambe yacni brobagandadan dowladdu ay xaqiiqo isu bedesho maadaama sida caadiga ah ku celcelinta beentu marka ay muddo qaadato wax badiil ah ama lid ku ah beenta iyo brobagandadaasna maaragtay aysan jirinin ama albaabka iyo meesha ay kasoo geli lahaayeen iyo ishii ay ka imaanayeen la xiro oo layska laga mooso yacni aysan maaragtay sidaa da- eh, maaragtay beentii iyo brobagandadii yacni ay xaqiiqo ku noqonayso Een, xaqiiqatanna arrintani ay tahay arrin iyo siyaasad yacni la eh, la tijaabiyey yacni dawaaqiidda caalamka iyo mujrimiinta caalamka iyo dowladaha maaragtay gaalada khaasatan reer galbeedka inuu maaragtay ay aad ugu dhaqmaan een, ilaa maantada Een, arrinta labaad waxa weeye mujtamacanu arrinta cidda ugu badan iyo meesha ugu badan ee brobagandada noocan ah iyo maxaan ku rahdaa telefishinada iyo muuqaaladooda iyo brobagandada iyo een, barnaamijta ay dowladdan shuuciga ah shacabkan ku qasbayso oo ay ku maxaan ku rahdaa qarqinaysaa cidda ay saameynta ugu badan ku yeelanaysaa waxa weeye caruurta yaryar iyo jiilka koraya ee aan haysan wax khibrad ah oo ka baxsan yacni tacliimta iyo brobagandada maxaan ku rahdaa nidaamkan een, mulxidka ee shuuciga ah sidaa darteed waxa uu mujtamacu ku noqonayaa mujtamac uu maankiisa iyo aragtidiisaba gacanta ku hayo yacni cadowgiisii iyo dowladdan shuuciga ah iyo nidaamkan mulxidka ah ee duulaanka ka ah yacni aasaasiyaadkii jiritaankiisa haddii ay noqoto diinta islaamka iyo haddii ay noqoto maxaan ku idhaahdaa aragtida iyo luuqadda iyo dhaqankii uu mujtamacani lahaaba دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعب يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا وتقارفوا وتحوبوا
dowladda shiinaha waxa ay si gaar ah u ugaarsataa dadka ay u suurto gasho inay u safraan dalka dibaddiisa waxayna dadka nuucaas ah ee dib ugu soo laabta turkistaanta bari la kulmaan afduub iyo xabsi aan muddadiisa la ogayn riila abuleyti waa haweeney ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari waxaa u suurto gashay inay safar ku timaado dalka ingiriiska halkaas oo ay ka gashay jaamacad waxbarasho ugu dambayntiina waxa ay ku guursatay magaalada london hooyadii dhashay oo ku sugnayd dhulka turkistaanta bari ayaa isku dayday in ay booqato gabadheeda degan magaalada london muddo ay la joogtay kadib waxa ay dib ugu soo laabatay dhulka turkistaanta bari hase ahaatee markii ay dib ugu soo laabatay gurigeeda waxaa u soo dhacay ciidamo ka tirsan booliska shiinaha kuwaasoo baaritaano ugu dhaqaaqay guriga iyo wixii yaalay sida muuqatay hadafku waxa uu ahaa hooyada maadaama ay ka timid dalka dibaddiisa riila oo aan wax xiriir ah ka helin hooyadeed ayaa raadisay si bal ay u hubsato in ay nabad tagto iyo in kale balse waxaa markii ay teleefoonka ka qabatay ay la kulantay argagax aanay weligeed hilmaami doonin waxaa teleefonka ka qabtay hooyadeed oo argagaxsan iyadoo ku tiri ha ila soo xiriirin mar kale ha ila soo xiriirin mar labaad hadalkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo ay riila ka maqasho hooyadeed waxaana hooyada loo dhaadhiciyey xabsiyada dusha sare ka furan ee turkistaanta bari ku yaala laguna tacdiibiyo dadka muslimiinta ah abli torson isaguna waa nin ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari wuxuu mar ka mid ahaa maxaabiista ku xiran xabsiyada shiinaha laakiin goor dambe waxa uu allah u fududeeyey inuu halkaas ka soo tago mar uu la hadlayay warbaahinta ayuu sheegay in xabsiga uu ku xirnaa uu ku yaalay magaalada hootaan ee koonfurta turkistaanta bari subax welibana ay ku celcelin jireen halkudhigyo lagu ammaanayo xisbiga shuuciga ah ciddii si fiican u qaadi weysana aad loo garaaci jiray abliidu waxa uu intaa ku darayaa in aabihii oo toddobaatan iyo afar sano jir ah iyo walaalihii oo tiradoodu ay dhan tahay siddeed ruux ay dhammaantooda ku jiraan xabsiyada shiinaha halkaasna lagu tacdiibiyo isagoo tilmaamay in dhammaan dadka ku sugan turkistaanta bari ay yihiin dad maxaabiis ah sida uu sheegayo sheekh cali katiin xitaa looma ogola reer ay goor in ay la xiriiraan eheladooda ku sugan dalka dibaddiisa ciddii lagu arkana waxa ay wajahaysaa ciqaab adag walaalaheenna turkistaan asharqiya waxa ay ku samaynayaan waa wax ka mid ah cadaawaddii ay noo qabeen wey wax kastoo xumaan ah oo ay geysan kareen oy kala gaabiyeenna ma ay jirta weeyaan weliba khaasatan bishan hadda aan ku jirnay ramadaan markay timaaddo waajibkaas muslimiintu ay gudanayaan aad bay ugu dhibaateeyaan ilaa ay ka mamnuucaan inay soomaan oo shacaa'irta islaamka ay muujiyaan oy cibaadaystaan bisha uma oggola taas marka waxay qayb ka tahay cadaawaddii gaalada oo weliba waxa ay noo nala damacsan yihiin baana ka sii weynan badan intaas allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa inaan iska ilaalinno gaalada inaan saaxiib hoosaad ka dhiganno sababtana lakugu diidana ilaahay waa raaciyey jala jalaaluh yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfi suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlayaa dadka mu'miniinta si guud qof kastoo ahlu iimaan ah khitaabkaas iyo hadalkaasi wuu ku socdaa wey marka ilaahay wuxuu noo diidayaa inaan gaalada aan ka dhiganno waday hoosaad xogta aan la wadaagno saaxiibbo aan la noqonno oon sirta isku qarsanno oon si gooniya ula shirno arrintaasuu noo diidaya wuxuuna noo caddaynayaa gaaladu waxay noo yihiin laa ya'luunakum khabaala gaalo ma joojinayaan oo kama gaabinayaan fasaadkiinna midka akhlaaqiga midka waxa weeya dhan kastaba inay idin fasaadiyaan oo diintiinna ay idinka fasaadiyaan oo dunyadiinna ay idinka fasaadiyaan oo meel kastoo aad nolol ka helaysaan ay idinka fasaadiyaan adduun iyo aakharaba idin seejiyaan gaaladu ka gaabin maayaan wadduu maa canidtum gaala waxay jecel yihiin wax kastoo idin dhibaya dowladda shiinaha waxay ka mid yihiin waa gaalada kuwa ugu xun wey waa laadiiniyiin waa mulxidiin wey aan ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisaba ogolayn marka wax kasta oo muslimiinta dhibaya ayay jecel yihiin inay ku kacaan waana waxa ay kula kacayaan walaalaheena turkistaan ku nool cid kasta oo muslim oo caalamka maanta ku noolna gaaladu dhaqankaas waa u wada taagan yihiin oo hadda aayaddu gaalo gooniya ma sheegayso gaaloo dhan dhaqankeeda noo sheegaysaa wey wadduu maa canitum wax kasta oo idin dhibaya ayay gaaladu jacayl bay u qabaan oo aad bay ugu maman yihiin inay ku dhaqaaqaan oo idinku baabi'iyaan marka walaalahan waxaa ku dhacaya waa wixii ay gaaladu jeclaayeen oo ay samaynayaan oo si toos ah oo aan qarsoodi lahayn ay bannaanka u soo dhigayaan muslimiinta kale caalamka joogtana waxaa ku dhacaya waa sidaasoo kale waxaa ka socda falastiin waxaa ka socda bariga afrika waxaa ka socda meel kasta oo muslimiintu ay joogaan oo gaaladu ay kula dhaqaaqayaan muslimiinta xasuuqa iyo dullaynta iyo gumaysiga iyo liididda iyo ihaanaynta dadka muslimiinta ay ku hayaan runtii tusaalayaal fara badan baana caalamka hore u soo maray maantana soconaya ilaa qiyaami saacana cadaawaddaasi waa cadaawad taagan weyn haddaba marka halkaa markay marayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay gaalada falka ay samaynayaan iyo waxa ay damacsan yihiin midka falka annagu haddaan arkayna ee muuqanaya waa wax yaroo ka mid ah wixii ay rabeen weyn qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfi suduuruhum akbar baa alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahy waxaan hadda muuqda iyo xasuuqan iyo dhibaatadan iyo dulaysigan iyo gumaysigan iyo la dagaalanka dhan kastaba lagala dagaalamaya muslimiinta waa wax yaroo ka mida waxa ay niyeysan yihiin oo qalbiga ay ku hayaan waxaasaa ka sii weyn ay qalbiga ku hayaan haddaba allah subxaanahu wa tacaala aayadda wuxuu ku soo gebangebeeyey inna loo caddeeyey aayaadkii iyo wixii muuqanaya tusaalayaal kala duwanana laka siiyey cadaawadda gaalada haddaan annagu wax fahmayno oo dad cuquul leh haddaan nahay wey marka waxaa khatar ah marka in dadkii caqliga lahaa aan noqon weyno taasaa musiibo ah oon gaalada u hoganno oon idhaahna gaala maragta wanaag noo wadda ama waana hormarinayaan ama dowlad bay noo dhisayaan ama abaarahay ka qayb qaadanayaan sidaan uga bixi lahayn ama duruufaha kaleona haysta oo dhibaatooyinka ah ayay naga saarayaan ama sabab u noqonayaan gaaladu inaan idhaahno waa caqli xumo weyn وإسلماه تكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد وإسلماه تكالبوا فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد sida ay muujinayaan sawirada ay qaadeen dayaxgacmeedyada oo ah kuwa keliya ee laga heli karo gudaha turkistaanta bari si gaar ah xabsiyada waxaa muuqata in dowladda shiinaha ay aad u sii ballaarinayso dhismayaasha xabsiyada iyo goobaha laga ilaaliyo shirkadda g m v ayaa tilmaamaysa in sawirba sawirka uu ka dambeeyo uu muujinayo koror ku imaanaya dhismayaasha inta badan abraajtana waxaa loo adeegsadaa arrimo amni sida in lagu waardiyeeyo xabsiyada si aanay u suuragelin in dadka kumanaanka kun ah ay soo jiiraan waardiyaasha oo ay ka soo boodaan derbiyada wariyaha idaacadda britishka ah ee ku guulaystay inuu tago dhulka turkistaanta bari ayaa tilmaamaya in intii ay halkaasi ku sugnaayeen ay qaadeen tallaabooyin kala duwan oo ay ku doonayeen inay si un u gaaraan xabsiyadaasi amaba ay gudaha ugu galaan laakiin waxa uu sheegay in loo dhigayay isbaarooyin iyo caqabado kala duwan oo ka hor istaagaya xaqiijinta hadafkooda wuxuu tilmaamay in maalin maalmaha ka mid ah ay ka dhaqaaqeen magaalada kashgaar iyagoo ku sii jeeda deegaano beeraley ah oo ay ku sugan yihiin dad badan oo ay goor ah markii ay meel dhexmarayaan ayaa waxaa istaajiya bar kontarool oo boolis ah taasoo saacdo ka hor soo dhigay goobta waxaana lagu wargeliyey inaanay aamin ahayn waddada oo ay sii wadi karin safarkooda markii ay isku dayeen inay ka wareegtaan goobta lagu qabtay oo ay waddooyin kala maraan waxaa haddana loo dhigay bar kontarool oo kale iyadoo loo sheegayo inaan halkan laga gudbi karin maadaama waddada uu ka socdo dhoolotus militari oo ay samaynayaan ciidamada shiinaha arrinta xusidda mudan waxay tahay sida uu wariyuhu sheegayo in tallaabo weliba oo ay qaadaan ay la socdeen ciidamo boolis ah oo gawaari dheereeya wata kuwaasoo soo raacay maalinkii ay soo galayeen dhulka turkistaanta bari markii ay soo kala wareegeen si ay ugu noqdaan goobtii ay ka yimaadeen ayay gawaaridii booliska ee la socday waxay iyaguna ku hordamiyeen gawaaridooda xarun ganacsi si ay ugu suura gasho inay soo kala wareegaan waxaa isweydiin mudan sababta ay dowladaha caalamka oo dhan uga aamusan yihiin qadiyadda muslimiinta turkistaanta bari maxaan ka baranaynaa waxa ku dhacaya walaalaheen iyo sida cadaabkooda loo qarinayo waxaa ka waramaya sheekh cali katiin
cibar iyo dad caqli lahu naga dhigay factabiruu yaa owli absaar inaan cibro qaadanno aan ku cibro qaadanno waxa ku dhacaya walaalahana muslimiinta waxaa ku dhacaya caalamka waxaa ka dhacaya haddaadan ku cibro qaadanaynin oo fiirfiirinaynin waxaa taa qof dhoohan oo meel kasta laga soo geli kara wey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay gaalada wax yar oo wanaaga haddaan helno inay ka naxayaan dhibaata hadday nagu dhacdana ay ku farxayaan in tamsaskum xasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha walfiirida sida ilaahay subxaana wa tacaala tacbiirkaas uu ka bixiyey meesha waa cadaawadda gaalada la cabir meesha ugu tacbir adkayda wey in tamsaskum xasana wax wanaaga horumar ammaan dowladnimo yacni guul dhan kastaba wax un wanaaga haddaad ka gaartaan tasu'hum gaalada way xumaanaysaa waa xasuustaa berigii oo xamar ay maxaakimta islaamiga la wareegeen nimankii shahaadiinta ee maraykanka u shaqaynayay dhulka laga saaray jaandaye faraysar baa hadashay oo naagtii maraykanka u qaabilsanayd africa markaasay waxay tiri waxa ka dhacay muqdisho nabad way taga keeneen batil maxaakimtu ammaankii way soo celiyeen dekedihii way fureen erebaradii way fureen ummadii kala qoqobnayd bay isku dhex fureen amni iyo nabadgelyo la isku halayn karay keeneen laakiin annaga waxay tiri amnigeennii ma ah kaan rabnay ma ah ujeedaa marka marka waxay ku tusinaysaa yacni aslanba gaaladu wax annaga wanaag noo ah sharba iyaga u tahay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wax wanaag haddaad in taabtaan wax un horumar haddaad gaartaan annaga waxayna la rabin inaan iska baaba'no cagabararkii u laabanno dadku islaayaan ummaddu iscunto oo la tuugsado oo markaas ay hay-ada keenaan dadka kirishtaanka dhigaya markaa waddankan ay u haraan ayagu say rabaan ay yeelaan oo keligii asayla iyo wixii hore ay u sameeyeen inay dadka ay maaragtay isaga is istaagaan way ka dhigtaan bridge iyo buundo lagu marayo meelaha dhiiqooyinka iyo webiyaasha intaasay ka rabaan macnaa oo dacda ku cunsiiyaan intaasay rabaan wa in tusibkum sayi'atun yafraxu biha abaar iyo dhibaato iyo cagabarar iyo gaajo iyo baaba iyo islayn iyo gumaysi hadduu ku qabsado hogaamiye kooxaadka markay dagaalkan ugu waday dadka madaxyada la dhoofinaya waa jeclaaya markaas way rabaan hebel madaxiisa la dhoofiya maqlays qof baa lala kacay xala gurigan baa laga wada yacni waa rabaan markaas aad bay u faraxsan yahay hawsh saan rabnay ku socotaa bay ku leeyihin marka etoobiyaanku inta soo galeen ay yacni waxa weeyaan ay ridayeen bahalkii la dhihi jiray foria ay loola baxshay magaalada abirka dhigayeen yacni waxay lahayn waa meesha ugu fiicnayd ay maraysa hadda soomaaliya xaaladii ugu fiicnayd Ha, waa sii la rabay halkaasay marsiinayaan marka walaalahina turkistan waxa ay ku samaynayaan waa wixii annaga ay nala dabacsan yihiin leelin waa nahaaran oo shirqoolka noogu samaynayaan oo habeenka markasta ay u shirayaan waxaa maqlaysaa qaramada midoobe golaha ammaanka ah soomaaliya ka shiray maxaa laga shiraya wax yaroo horumar hadday dareemaan iyo dadka muslimiinta inay isku tashanayaan oo waxa weye diintooda ay ku dhaqmayaan maalinkaasay gaaladu soo kacayaan leeyihin qorshahaas hala- hala banjar hala joojiyo dadku waa inay baaba'aan oo dad annaga hoos, hoos yimaada yaa oo qawaaniintii iyo dasaatiirta annaga waan u dejinnay iyo qorshayahan u qorshaynay oy ku baabi'i lahaayeen dhan kastaba naga baa xagga waxbarashada xagga yacni bey'ada iyo dhan kastaba waxay ku talagelayaan inay kaa cuuriyaamiyaan waxaa la ii sheegay hay-adihii imaajiri soomaaliya qaar ka mid a nin baa wuxuu yidhi nin gaal ah oo hay-ad haysta baan raacnay buy marka wuxuu yidhi safar baan ahay dhul baan maraynay waxaan soo marnay meel xoola fara badan oo geel iyo ari iyo lo le ay aada u taqaayaan oo barwaaqo ah oo xooluhu saas is- garabka isku hayaan ee dadku degan yahay saas u fiirs marka uu yaabo waxaan dadka barwaaqadan ay haystaan marka aad ba xaqdigiisii baa sii karay marka wuxuu yidhi, waan soo laabana marka kadib meeshaan soo marnay bahal yaroo baawarka u saarnaayo xeera camal oo saas u habaysan ad u malaysa maaragtay baa la diyaariyeyoo sida maaragtay baaladan oo doolashaha camal loo diyaariy saas u wareegsan buu kala soo degay baawarki meel buu qoday buu yidhi qoday qoday qoday baawarkii buu dalaq siiyey uu ku daboolay bacda ayaamin buu soo laabtay buu yidhi. meeshii bii laftirkeed bahalkii buu fagay markaasuu qoslay buu yidhi. aad buu u farxay buu yidhi. war muxuu la farxsan yahay gaalkan haddana waa ku celiyey buu yidhi. xoolihii dhulkaasoo dhan meesha waxay gorortay ba- ba- waxay noqotay meel lama degaan ay isu bedesho ilaa sunbu meesha ku aasaya balaayo iyo shar xoolihii waa baaba'een dadkii waa laga kala haaday meeshii ummaddii waa qaxday dukum daakum bay noqon waxayna ku noqdeen suntii iyo balaayadii meeshaas uu ku aasay marka wax yaroo horumar hadday arkaan yacni hadda waxaa aada ula dagaalamaan yacni dadku inay isku fillaadaan mar kastoo dalagu soo go'o noocaa soo goa laftirkiisa waddan kusoo faafinaya baqaar u xaraysan yahay waxaa la degdeg ha laga gaarsiiyo markaasaa raashin uray oo laga yaabo labaatan sana soddon sana meel ku xaraysna oo bahal galay baa lagu soo yaacay suuqii baa lasoo dhigaya noocii aad soo dhigtan waa u egyahay marka qof kasta raqiis ama bilaash baa lagu siinaya bilaash yaa kaa gadanaya marka qof kasta marka sal ku dhufan ku dhufanaya ninkii beeraleyda ah dibdan waxu tabci maayo qaxootiyu noqonaya kaara la siinaya bis halkaas waa leeyay meesha imow dadkii beeraha yacni wadamada dhulka hadda booyig labada weyba ay marto ee, yacni intaasoo hektar ay ku yaalaan kumanaan hektar oo wax laga beeran karo haysta qaxooti wey maanta weydow iyo waxay dhooban yihiin iyo meelahaas ay tugsanayaan yaa ka shaqeeya hawshan marka gaalaa ka shaqaysay qofkii hadhow inuu xooggiisa ku qanco oo u shaqaysta xataa laguma qancin karo wuxuu aaminsan yahay hadduusan meesha ku tiirsanayn oo lacagtan kaarwejiga ay u baxsheen oo taleefon kusoo dhacaysa aysan usoo dhacaynin inuusan noolaan karin marka yacni waxaasoo dhan kulli waxay ka tarjumayaan cadaawat alkufaar waa waxa maanta ay ka samaynayaan turkistaan sharqiya meel kastana waxaasi wax ka daran ayay ka damacsan yihiin meelna waa u suurtogelaysaa meelna waa ku adkaanaysaa hadda shiinuhu yacni fursaday u heleen dadkan dad hadda hubaysan ma ah dad jihaadaya ma ah dad xataa diintii aqoon u leh ma ah waa dad aabbayaashii ajdaadeenan ka soo gaarnayd kelimada tawxiidka un magacaasi ka yihi wax kale ma haystaan marka fursad waxay u heleen dadkaas inay gumaystaan ay gacanta ku dhigaan haddaba markii ilaahay nooga sheekeeyey gaaladan iyo dhibaatada ay markay iyagu ay nagu arkaan khayrna ay ka naxayaan hadday dhibaato nagu arkaanna ay ku farxayaan maxaa lagu damriyey meesha aayadda aayadda u fiirsa in tamsaskum xasanatun tasu'um wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kaydum shay'a laba shadiyaa la keenay labadaa haddii dadka muslimiinta laga helo gaaladu waxa makri iyo dhagar iyo baabi'in iyo u fakerayaan ma gaarayaan ta koowaad waa sabr wey. yani dhibaatadan gaalada ay kuu geysanayso waxay rabaan inaad u hogaansanto inaad u hogaansamin oo diintaada ku dheganaato ood sabarto oo dul qaadato oo marnaba wax tanaasul ah aan lagaa helin oo gaalada isu dhiibin taasi waa koowow ta labaad watattaqu allah ka cabsata alla ka cabsiga maxaa waaya imtithaalu awaamir waijtinaabu nawaahi awaamirta ilaah sharcigu uu soo dejiyey ee waxyiga ah inaad u hogaansantaan waxyaala laydinka reebayaan aad ka hartaan awaamirta la qaadanayo maxaa ka mid a jihaadkaa ka mid a ila awaamirtan taqwada ilahay uu ka mid yahay jihaadku ummaddu marka haddii amarka ilaahay qaataan oo qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmim ay qaataan aayaadkaas maxaa imaanaya in dhagarta gaalada waxba ay hal bacaad lagu lisaa ay noqoto لا لن نلين ونستكين لخصمنا سنظل كالأساد كالبركان إن الرجولة في الهداية والوغى إن الرجولة طاعة الرحمن
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta sagaalaad ee barnaamijka ah xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون يستنجدون وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون ويثور كفوا ويحكم يا أمة انتهى الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة انتهى الزمان بها وتاهت أنجد تاهى الزمان بها وتاهت أنجد تاهى الزمان بها وتاهت